الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته su-aasha koob iyo soddonaad waxa ay leedahay taajka ama toobka cad ee dumarku ay xidhaan habeenka arooska xukunkiisu muxuu yahay jawaabteedu waxay tahay waxaanu leenahay marka koowaad dharka waxaa asal u ah xalaalnimo wuxuu soo gelayaa qowlka ilaahay subxaana watacaala uu yihi huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica ilaahay waa kaydiin abuuray waxaa dhulka yaallo oo dhan waa mana sheegad ilaahay addoomaha ugu mana sheeganayo mana sheegadkaasina wuxuu tusinayaa xalaalnimo waayo wax xaaraana ilaahay addoomaha uguma mana sheegto lama odhan karo nooc dharka ka mida waa xaaraan haddii aan lahaynin wax daliila taasi waa ta koobaad ee asalka u ah dhar oo dhan marada haddii aynu si gaara u eegno haddii gabadha maradaasi ay asturayso oo aanu tabaruj aanu ku jirin iyo ismuujin oo dumarka dhexdoodu de ay ku xidhanayso oo aanay tusaale ahaan raggii aanay la dhex tegahayn wax israafina aanu ku jirin oo mare daba jiitamayso oo dhulka la jiidayo aanay ahayn ay noqotayna hadda mid ummadaha oo dhami ay isticmaalaan oo ummad ay u gaar tahay aanay jirin gaaliya islaamba ay isticmaalaan oo haddii la odhan lahaa waa tashabbuhna waa gaalaysu ekaysiin la odhan lahaana ay taa ka baxday oo ay kaga baxday inay ishtihaarto ay caan baxday oo ummadaha oo dhami mid ay isticmaalaan waxa weeyaan ay noqotay kuwa markaa dee astaan diimeedka ah duquusta diiniga ah xambaarsan gaalada caqiidadooda tusaale ahaan astaanta u ah kuwa iyaga lama xidhan karo waxay soo gelayaan man tashabaha biqowmin fahuwa minhum wixii astaan diineed markaa iyaga u ah ama caqiide ay leeyihiin ka turjumaya xambaarsan laakiin mar ahaanun iyaguna mar hadday u xidhaan iyo qurux ahaan ay noqotayna mid muslimiintii waxa weeyaan laftooda ku dhex faaftay oo maanta aan la odhan karin cid baa gooni u leh waa in la xidhaa wax dhibaatay kuma jirto laakiin arrimaha aynu sheegnay in la ilaaliyo ayaa waajib wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu